degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa martigelisay kula ciyaareed dhiirigelin u ahaa garsoorayaal soomaaliyeed ee heer caalami ah kaasoo si gaar ah lagu maamuusayay garsoore cumar cartan oo ka mid ah garsoorayaasha caanka ee dalka soomaaliya heerka caalami ka gaaray kulanka ayaa waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada balcad bahda isboortiska dhalinyaro iyo taageerayaal iskugu yimid garoonka si ay u muujiyaan taageeridooda iyo xushmadda ay u hayaan dadaalka iyo horumarka ay sameeyeen garsoorayaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka shaqeeya heerka ciyaaraha gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada balcad aweys cali daahir iyo xogayaha isboortiska hiirshabelle iyo mid ka mid a garsoorayaasha dhiirigelinta loo sameynaya ayaa ka hadlayay ugu horeyn goobta maanta sharaf weyn ay noo tahay degmada bacdna kusoo dhaweyno garsoorayaasha heer caalami ee soomaaliya runtii farxad weyn ay noo tahay anaga haddaan nahay maamulka isboortiga degmada waana soo dhaweehaynaa kusoo dhawaada degmada balcad degmada balcad waa ka soconnaa garsoorayaasha xirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaana maanta eh, dabcan halkan lagu casuumay maamulka degmada balcad gaar ahaan qaybta isboortiga oo casuumaad heerkeedu aad u sarreeya muqdisho ku dhaqan iyo kuwa gobolka eh, shabeellaha dhexe gaar ahaan maamulka hirshabeelle ay u garteen in la weyneeyo Ee, maanta waxaan aan qayb ka soo ahay ee kulan ciyaareed lagu maamuusayo oo laguna weyneynayo soo dhoweyn Een, walaalkeen garsoore cumar carte ee garsoornimada caalami ah Ee, runtii waxaa soo abaabulay maamulka isboortiska degmada iyo maamulka siyaasadda degmada balcad waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Ee, kulan ciyaareedkan waxaa loogu talagalay lagu dhiirigelinayaa walaalkeen runtii anoo ku hadlayo een, bahda een, urur kubadda cagta dowladgoboleed afrika guddiga fulinta waan ku faraxsanahay inaan dhanka kale agaasimaha arrimaha bulshada degmada balcad iyo mid ka mid ah xildhibaanada duurgoboleedka hiirshabeelle ayaa si wada jira dhankooda iyaguna u jeediyey hadallo dhiirigelin ah oo ku saabsan ciyaaraha Ee, marka kaloo xigta waxaan rabaa ee, isdhexgalka bulshada waa mid aad u fiican dhallinyarada soomaaliyeed iyo bulshaweynta meel kasta ay joogaan isdhexgal loogu sameeyo sidii isku dhexgalaan dhallinyarada ay ka qaataan qayb muhiim ah isdhexgalkan waa shay muhiim cid kastoona ka tagayna waxaan leeyahay hilmaan faraku ma jira cid kastoona waxaan leeyahay waa ni salaame kulligiina wada guulaysta balcadna waxay ka tirstaa degmooyinka aan ku faagno haddii aan nahay reer hirshaweele kaalin mugle ka soo hooyey dhanka garsoor ciyaar isdhexgal bulsho ah oo garsoorar ah caalami ah idigooda degmada balcad inay ciyaar saaxiibtinimo ku ciyaaraan maanta degmada balcad degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah waxaana halkaas ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo inta badan ku midoobay isboortiska